Guddoomiyaha degmada Qaardha ee maamulka Puntland Cabdi Siciid Qaal ayaa xadhigga ka jaray waddo laami ah oo laga hirgeliyay magaalada Qaardha ee gobolka Karkar taasoo lagu dhisay isku tashi bulsho iyo maamulka ah. Munaasabadda xadhig jarka waddadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka magaalada Qaardha oo xubno ka socday golaha deegaanka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi. Guddoomiyaha degmada Qaardha oo maamulka Puntland Cabdi Siciid Qaal ayaa ugu horeyn ka hadlay daahfurka waddada.
waxaan joognaa waddada jaamacadda bariga afrika iyo iskuulna waawi ee xaafadda xingood sare waddada tan oo dhammaystirantay oo maanta si rasmiya aan u daafurayno waddada tan waa wax- hal kilomitir oo wax yar dhiman waxay ku taallaa een, runtii meel muhiim ah waxaa isticmaala xaafadda xingood sare waxaa isticmaala iskuulka nawaawi iyo ardadiisa iyo macallimiintiisa waxaa isticmaala ardayda jaamacadda iyo macallimiintooda oo dad aad u tiro badana waxaa isticmaala booyadaha biyaha magaalada keena waxaa isticmaala baabuurta dhagaxa iyo niiska magaalada keena waxaa isticmaala beeralayda kubo iyo oo magaalada dhinaca galbeed ka xigta waxaa isticmaala dadka sool u baxaya miyiga sool oo dhan runtii waddada tan waa waddo mayn ah waa waddada dhanka saxmadda iyo isticmaalka ku soo xigta waddada eh, guud oo magaalada dhex marta runtii waddada tan waxay in la dhammaystiro hadaf bay ahayd Eh, inaan ku guulaysanona waa ku faraxsannahay Qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay xadhig jarka ayaa dhankooda ka hadlay.
barnaamijkan daafurka ma- ee, waddada tan ee, nawaawi ilaa iyo jaamacadda bariga afrika ee, runtii anoo ku hadlaya ee, guddiga afkiisa guddiga horumarinta ee, magaalada qardho aad bay noo fadxarig gelinaysaa waddada tan oo isticmaalkeedii iyo quruxdeedii iyo waayaheeda laga soo sheekeeyey inaan maanta barnaamijkan ee, nasiib u yeelanno inaan annaga iyo degmada oo iskaashanayna aan barnaamijkan dhammaystirno Ee, shaqooyinka muhiimka u ahaa shirkadda een, inay waddada ku fuliso aynu soo dhammaystirnay maanta waxaannu taagannahay ee, furitaankeedii Een, waxaan rabnaa hal fariin inaannu dirno fariintaas waxay tahay maadaama shaqa- ee, shaqadii weli shirkadda ay u harsan tahay ee, maxaa la yidhaahdaa loo habeeyey qaabkeeda hadday noqon lahayd nidaamka maaragtay dhismaheeda hadday noqon lahayd qualitigeeda hadday noqon lahayd ee, shaqo waan ku faraxsan inaan ka soo qayb galno Ee, daahfurka waddada isku xirta een, iskool dhawaawi iyo jaamacadda bariga afrika waddadaasoo cabirkoodu uu yahay hal kilomitir oo wax yar dhiman waxaan ku faraxsan waddadaani inay tahay een, waddooyinka wadda ugu muhiimsan